waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu fikirkeyga markaa australia ka tegayay xogeer shaki aa igu jira inkasta ee xamar ee xaaladeeda ay iska caadi tahay oo waxaan dareemayey xogeer cabsigaan dareemayey laakiin maadaama ee aan koox ku baxayno xogeer intaasaa ku faraxsanaa weligay xamar maanan tegin so most i was hoping xamar the main place aa ku faraxsanaa alxamdulilah sidoo kale aan maxamed aadan adigu sidee buu fikirkaagu ahaa iyo malahaagu markaad sii baxaysay asalaamu calaykum waraxmatullah run ahaantii xilliga aan baxeen wuxuu ahaa xilli oo aad xamar u kacsanaa qaraxii zoobaa meesha ka dhacay ummaddana waxay sheegayeen halis waa xamar in laisku aada laakiin alxamdulilah ilaahna soo badbaadiyey anakoo nabad ena waa soo noqonay aad baa ugu faraxsannahay wakhtiga aan xamar aan ku jirnay dadka aan la soo kulannay wixii oo idaacadaha iyo waraysyada ay sheegayeen waa soo aragnay laakiin waa kasoo badbaadnay alxamdulilah si kooban sidoo kale shucayb markaad baxaysay maxaad malaynaysay maxaad ka fikiraysay sidee buu ahaa dareenkaaga
si maxamed iyo smartil u sheegeen waxyar cabsi way jirta shacabka way noo sheegayeen is-ilaaliya waalidiinta meesaan jooga melbourne way noo sheegayeen is-ilaaliya but alxamdulilah isbuucay joognay wallahi maasha allah dad badan waa soo aragnay ciddeyna dadka badan waa soo aragnay alxamdulilah wallahi khayr aan kugu soo noqdo samater yuusuf haddaba markii aad baxdeen ee tagteen wixii lainii sheegay ee markaa lina lahaa waxba adag dhibbaa jira markaad tagteen haddaba muqdisho soomaaliya wixii aad filayseen iyo waxaad u tagteen sidee isugu barbardhigi kartaa maxaad aragtay hortii soo dhowaankii oo muqdisho nagu soo dhoweeyey wixii fikirkii oo dhan bilaaw way iga bixisay horta si fiicanna loo soo dhoweeyey magaalada markaa arkay inkasta oo xaaladeeda sida tahay waa ku faraxsanaa alxamdulilah si fiicanna loo soo dhoweeyey maxamed aadan adiga ka waran markaad tagtay in markaad ka baxaysa oo kaad sheegtay xogow baa jiray markaad tagtay muqdisho eed ka degteen ee aad maalin iyo laba iyo joogteen dareenkaaga wixii hore maxaa iska bedelay maxaad aragtay wax badan baa isbedelay magaalada inkastoo aan ku dhex jirnay dhalinyarada aniga iyo kooxdaoo dhan magaalada way la qabsadeen jawiga magaalada way dhexgaleen ayagoo dhan waxay noqdeen comfortable haddii la yidhaahdo so alxamdulilah waa wax dhib ma la soo kulmin
shacayb cabdiqaadir adigana
maalmo markaa joogan waxaasdehani dadka maxay ka cabsaayaan wadankeena waa iska nabad alxamdulilah waa iska wareegaa alxamdulila walaa wax dib ma jirin iyo soo daweynta sidoo samatari sheegaya walahi markaa diyaaradda ka degana ani sida madaxweyne camal lii soo daweey aad iyo aad ku farxsanaa
midda kale markaad wadanka tagteen ciyaarihii intaydaan bilaabin dad dibadda ka yimid oo dhalinyaro ah aada u da-yar dadku maxay maxay dareemeen maxay idinka dadku dareenka inaga qaadeen idinka maxay ahayd
run ahaantii wax yarkoo kaftan baan ku daray dadka markayna arkeen waxay dhaheen kuwaan cayilan iyo dadkan jirweyweyn iyo dadkan oo qaabkan ee kubad ma ciyaari karaan mise kaftan bay ka tahay dadkan inay meeshan challenge camal u imaadaan laakiin alxamdulilah waa soo tusnay aqliga inuu ku jiro kubadda inaysan jirka ahayn
markaad tagteen aan dhahno shucayb haddaan kuu soo noqdo meesha markaad tagteen ciyaarihii aad u diyaar garoobeyseen dhalinyaradii soomaalida aad la ciyaarayseen eed isku ama da-da haydeen ama isku dhoweydeen basay doontaba ha noqotee dareenkiinu sidee buu ahaa inaad u barbardhigi kartaan ama dadka markay alamiinteynayeen ama idinku aad maxaad dareemayseen
waxyar waa dad waxaa aragnay oo iska caatee oo orod badan waxaad dehayna maanta waa meel xamar waa kuleel soomaaliya so waxaad dehayna maanta wana ka orod badinayaan but alxamdulilah caqligeena isticmaalna banooni sida loo deelo waa tusne saddexda game laba waa soo badina so aad iyo aad ku farxsannahay alxamdulilah
samater aan marka ciyaarihii aan u nimaadno marka ciyaarihii la dheelayey eed ciyaarta ciyaarayseen waxyaabaha idinku dhib badnaa maxay noqotay masalan dadka soomaaliya jooga waxyaabaha ay ku adag yihiin ay inagaga inagaga maaragta ama inagaga xariibsan yihiin ama maxay noqotay Ah, suu shacayb sheegayo waaye xagga orda ay ku badiyaan Inkast- fagaxda haa inkastoo oo had- australia oo aan ka dherigna mcdonaldski haa xagga orda ay nagu badan yahay ani boortey ahay waxaa meeshay layska taagnaa orodkaasi waxaas bedeleen mala ceebeen
Een, eh, eh, maxamed aadan eh, orodka maxaa sabab maxaa sababtu keentay halkan marka ciyaarta la dheelayo waa la ordaa Een, een, mar walba een, jim iyo waxbaa la ordaa dad fadhiida ma tihiin maxay noqotay sababtu marka soomaaliya dadka jooga say inaga orod bateen marka maxaad istiraadeen maya ee orod kale ma ahane een, qaabka oo kubadda loo ciyaaro aan ku kala duwaneen anaka een, badanaa posi- positionka ciyaarnaa banooniga inaan ka haysano oo positionka kuwan eh, badanaa banooniga inay tuuraan kaale ka gaar baa meesha ka dhacay so dhibkaas baan hayso xerko inaan la tartanno eh, dadkan in terms haddii la yidhaahdo orodka oo nin fu nin haddii la dhaho halkii so dhibkaas yar bay noo keenay oo orodka laakiin alxamdulilah ah, cabaar kadib waa la qabsanay banoonigana waa ka haysanay so waa soo dadaalna alxamdulilah Een, haddaan usoo noqdo een, si guud ahaaneed ciyaarihii Ah.
Een, een, aan kugu- maxamed ahaan aan ku weydiiyo Eh, m- guushiinna iyo guuldarradiinna markaad isu barbar dhigtaan maxaad dhihi kartaa inaad kala soo noqoteen een, ciyaarihii marka ciyaaraha la fiiriyo een, soomaaliya maasha allah dadkaas ah, soomaaliya ciyaartooy baa jooga dad la yasi karana ma aha Een, waxerkoo haddii wax negative haddaan ka sheega aalmiinda badan bay u baahan yihiin in oo la yidhaahdo eh, kubadda saa loo hayna iyo positionka iyo meelaha saa loo ciyaaro laakiin intaas waxaan ahayn qalad ma ku arkin kubaddooda waxaa waaye dad oo ciyaarta jecel waaye ciyaarta oo si fiican bay u ciyaaraan badanaana orodka kaala arag waaye dad la gaari kara ma ah haddaan kusoo noqdo shucayb nin dhallinyaro ah oo halkan ku dhashay baad ahayd markaad halkan ka tagteen Ha, eed muqdisho tagteen waxaad la kulanteen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ha.
Een, maxaa dareenkaagu sidee u ahaa marka adigoo madaxweynihii soomaaliya la kulmay En, ah, subaxdii galabaas aragnay subaxdii weyn ah, en adeer halkaa noo imaada noo sheega En- en madaxweynaha galabtuu socnaa aniga waa isku naxay waxaa dhahe cayaar maa wadaa may may casirkaa tukanay kabacdi waa waa u tagne aad iyo aad wallahi aad iyo aad ku faraxsanaay annaka oo gruub ahaan inaan madaxweynaha u tagno En wuxuu noo soo sheegaa si waxay ahayd waxbarta wadankiina wax en usoo taraa dadkiina wax usoo taraa so aad iyo aad maskaxiin waxaa kasoo qaadnay fikir Een, samater arrintaa isla arrintaas kulanka madaxweynaha dareenkaaga een, maxaa sidee- maxaa dareemaysa suu shacayb sheegaya aad iyo aadaa ku faraxsanaa maasha allah ee madaxtooyaha waxweyn waay inaa soo aragtid oo madaxtooyaha oo soomaaliya president maasha allah aadaa ku faraxsanahay Um, suu wuu nala dardaarmay dardaarankaas in- insha allah inaa wax ka qabanaa inay waa inay must ah Um, maasha allah waa ku faraxsanaa Een, een, maxamed isla isla su-aashaas kulanka madaxweynaha een, maxaa adiga maxaa dareenkaagu u ahaa een, markaad madaxweynaha la kulantay een, een, halkan adoo joogay oon weligaa ku fikirin inaad saa usii socoto madaxweyne u tegeyso see dareentay wallaahi anoo anoo labaatan iyo shan sane iyo dhowr waddanka anoo joogo madaxweynaha australia weligay ma arkine isbuuc gudihiisa inaan madaxweynaha soomaaliya mudane mudane eh, farmaajo inaan la kulmo dareen la koobi karana ma ahane Een, waxaan la soo kulannay madaxweyne laakiin si bini aadan ahaan buu nala dhaqmay soo noo sheekeeyey oo oo na waaniyey oo nala tashaday oo waa wax oo la koobi karana ma aha maasha allah soo nala dhaqma aan aada ugu faraxsanna anaga
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali